أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah khilaaf cusub oo soo kala dhex galay maamulka ashahaada la dirirka ah ee somalilan iyo xukuumadda riddada ee turkiga ma dhabbaa in ismariwaagan uu salka ku hayo loolannada iyo siyaasadaha isdiiddan ee geeska afrika qodobada kale waxaa ka mid ah suldaan maxamed mayow abuukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose oo ku geeriyooday magaalada kuunyabarrow boqolaal dadweyne ah oo ka qayb galay aaskiisa haddaba maxaan ka naqaanaa taariikhda iyo sooyaalka suldaanka iyo sifaadkiisii waxaad maqli doontaan warbixin arrimahaasi diiradda saari doonta sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan xaflad heer sare ah oo loo sameeyey lix iyo toban arday oo xifdiyey kalaamka rabbulcaalamiin taas oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud barnaamijka waxaad ku maqli doontaan marti sharaf kala duwan oo xafladdaasi kelimaad ka jeediyey sidoo kale inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnaan doonin xalqada labaad warbixinnadii tacliinta ee gobolka jubbada hoose maxaa ka jira magaalada jamaame warbixinta ayaad si faahfaahsan ugu maqli doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafiri doonnaa khilaaf cusub ayaa soo kala dhex galay maamulka ashahaada la dirirka ah ee loogu yeero somalilan iyo xukuumadda riddada ah ee turkiga haddaba qodobkaasi iyo kuwo kale waxaan ku eegaynaa xubinta hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed ayaa soo jeedinaya waad mahadsantahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka gudmaraynaa faahfaahinno laga helayo dagaal ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo u socday in ay carqaladeeyaan deegaanada dhaca duleedka magaalada xudur kamiinkaasi waxaa lagu dilay laba askari halka shan kalena ay ku dhaawacmeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinada een mareegta ay maanta daabacday waxaa ka mid ah khilaaf cusub oo soo kala dhex galay maamulka somalilan iyo turkiga wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayaa u yeertay qunsulka turkiga u fadhiya hargeysa si ay wax uga weydiiso faragelinta maamulkaasi tibaaxay in turkiga uu ku hayo war-saxaafadeed ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu xusay in safiirka turkiga ee muqdisho fadhiya uu la kulmay shakhsi kasoo horjeeda somalilan islamarkaana falal lid ku ah uu wado sida qoraalka lagu sheegay somalilan ayaa mar sii horreysay ceerisay shaqaalihii masaarida ee ku sugnaa maamulkaasi islamarkaana xirtay maktabaddii dhaqanka ee masaarida warar ayaa sheegaya in maamulka hargeysa uu diidan yahay in dhulka uu maamulo ay joogaan diblomaasiyiinta dalalka uu loolanka kala dhexeeyo imaaraadka carabta iyo maraykanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah in ka badan soddon qof rayida oo ku dhintay weerar arsf ka geysteen alfaashir inta la ogyahay ugu yaraan kow iyo soddon qof oo shacaba ayaa dhintay halka dhowr iyo toban kalena dhaawacmeen kadib markii maleeshiyada fallaagada ah ee rsf ee imaaraadku taageero ay duqeymo culus ka geysteen magaalada alfaashir iyo xero barakac oo lagu magacaabo abushuug oo ku taal gobolka darfuur warbaahinta maxalliga suudaan waxay sheegtay in weerarada maleeshiyada rsf ay ka geysanayaan alfaashir ay sii xoogeysteen maalmihii ugu dambeeyey lana helay muuqaalo muujinaya koox murtisaqo colombiyan ah oo ka qayb qaadanaya xasuuqa ka dhanka dadka rayidka si ay magaaladan ugu gacangeliyaan fallaagada dacmo sariic haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calaamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka etoobiya ka dhistay soomaali galbeed oo macalin dugsi qur-aan ku xiray jigjiga waxaa magaalada jigjiga lagu xiray mid ka mid ah mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaaladaasi kaasi oo lagu magacaabo macalin falaax wararka ayaa tilmaamaya in macalinka la xiray kadib markii uu ardaydiisa ka sii daayay dugsiga iyaga oo horumaray kalaab ay qamriga ku cabaan dadka etoobiyaanka ah kuwaas oo ku dhawaaqayay allahu akbar waxaana daqiiqada kadib xabsiga loo dhaadhiciyey macalinka kadib markii ay dugsiga ku soo weerareen askar ka tirsan ciidanka ka amar qaata dowladda etoobiya xubintiina caawa waa inaga inta faysal aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadli doonta geeridii ku timid allah u naxariistee suldaan maxamed mayow abuukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose bashiir muxyidiin ayaa soo jeedinaya
والموت فيها هادم اللذات ما أقصر الأعمار عند رحيلنا
waa koob uu ka waraabayo aadamo kasta waana xaq ku dhaboobaya ruux weliba waa socdaal lama horaan ah oo sahaydiisu tahay taqwo waxaase liibaanay qofkii qadartaasi haleesho isaga oo rabbigiisa u hoggaansan
يا عالم الحركات والسكنات اجعل لمن رحلوا إليك مفازة geeridu waa xaq balse waa mid loo kala horeeyo qof welibana waxa uu leeyahay maalin uusan dhaafaynin sidaas darteed waxaa maalin kasta sagootina asxaab axbaab iyo kuwa qaali ku ah agteena allah isaga ayaana leh oo aan agtiisa u laabanaynaa mid ka mid a shakhsiyaadkii ugu dambeeyey ee sagootiyey dunida saacadihii lasoo dhaafay waa suldaan maxamed madow abuukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo ku geeriyooday magaalada kuunye barow kadib markii uu ku soo boday xanuun deg deg ah oo sabab u noqday inuu faaruqo adduunyada oo uu aado xagga rabbigiisa allah u naxariistee waxa uu ahaa suldaan waxgarad hage iyo hoggaan u ah bulshada uu mas-uulka ka yahay ku sifoobay akhlaaq wanaagsan iskuna taxluujiya mas-uuliyadda diineed ee saaran wuxuu ahaa hadalyaqaan iyo geesi ka dhex muuqda fagaarayaasha hadalka iyo xujada waaniya ummadda risaalada xaq ah ugu yeeraa isaga oo ahaa afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose muddo ka badan toban sana ayuu ahaa suldaanka beeshiisa intii uu xilka hayay wuxuu si joogtaha ugu shaqaynayay midnimada beelaha iyo xalinta khilaafaadka maadaama uu ahaa codka golaha dhaqanka shabeellada hoose suldaanku wuxuu lahaa awood hadal iyo aragti fog oo uu ku kasbaday kalsoonida dadka wuxuuna ahaa tiir lagu xisaabtamo wakhtigii ay beeluhu u baahnaayeen xal waara oo ugu dambeyn lagu xaqiijiyey ku dhaqanka shareecada islaamka si isaga oo jooga iyo gadaashiisaba ugu raaxaystaan geerida suldaan maxamed mayo abuukar waa mid si weyn looga dareemay guud ahaan shabeellada hoose iyo wilaayaadka ku xeeran waxaana mas-uuliyiinta culimada iyo odayaasha kale ee dhaqanku ay sheegeen inuu ahaa geesi dhaqameed iyo oday diineed aan si sahlan lagu iloobi doonin suldaan maxamed mayow abuukar allah u naxariistee waxaa maanta lagu aasay magaalada kuunye barow waxaana janaasadiisa ka qayb galay boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid gobolo kala duwan kuwaasoo ka markhaati kacay wanaagiisa iyo dadnimadii uu ku suntanaa ugu horeen halkii uu aaska ka dhacayay waxaa dadkii muslimiinta ee goobta isugu yimid la hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun runtii allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay geerida walaalkeennii as-suldaan maxamed mayow ou dhadhamiyey dhammaanta iyadaan dhadhaminaynaa ikhwaani fillah walaalkeen ilaahay u naxariiso ilaahay jannatulfurdows ha ku abaalmariyo annigu saan ognahay muhaajir reerkiisii ka soo hijirooday ehelkiisii ka soo hijirooday cadowga ilaahay ka soo hijirooday una taagnaa ilaahay shareecadiis inay hirgasho ayuu ahaa intaan ognahay allah waxaan weydiinaynaa subxaana wa tacaala ballanqaadkiisii fa sawfa nu'tiihi ajran cadiiman ou yidhi ajar weyn inuu ilaahay siiyo taasaan allah uga baryaynaa subxaana wa tacaala ilaah ajarkiisa ha badiyo dembigiisa allah dhaafo awlaaddii iyo ehelkii uu ka tegayna beddelkoodii ilaahay subxaana wa tacaala beddel ka khayr badan ilaahay ha siiyo subxaana wa tacaala oo maanta khayrka u horkaca diinka ilaahay u horkaca iimaanka u horkaca ilaahay subxaana wa tacaala ha siiyo ilaahay subxaana wa tacaala nolol wanaagsan ilaahay ha ku nooleeyo dhanka maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadaas oo ka hadlayay madashii lagu aasayey suldaanka ayaa ugu horreyn ka tacsiideeyey isagoo ka hadlay sifaadkii uu lahaa suldaanka oo ay isla soo shaqeeyeen muddo sannada ah lanahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwaafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wma alxayaatu addunyaa ilaa mataca lquruur jazakum allahu khayran ilahi subxaana tacaala ha idin barakeeyo suldaan maxamed mayow wuxuu ka mid yahay salaadiinta gobolka shabeellada hoose waxaa kale uu dheer inuu ahaa afhayeenka nuqabada gobolka shabeellada hoose muddo badanna soo shaqaynayey wuxuu ka mid yahay nuqabada fifircoon ee shaqaynayay iyo camalkan jihaadka ah hortaagnaa muddana naqiib soo ahaa ilahi subxaana tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdiga uu bixiyey marka nin khayr badan lagu garanayo ahaa nin wuxuu ahaa ku suntan dee mogtahay tadbiiqinta shareecada islaamka wuxuu ahaa nin reerkiisa u horseeday inuu macad u furo oo macad shareeca u furo oo caruurtiisa wax u baro oo dadkiisa jahli uu ka saaro haddee waxyaalaha lagu xusuusan karo way fara badan yihiin ilaahi subxaana tacaala waxaan ugu baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu u saaro juhdiga uu bixinayey iyo khayrka uu ka shaqaynayay ilaahi subxaana tacaala ha barakeeyo wuxuu ku suntanaa sheekh maxamayow ama suldaan maxamayow ka qaybgalka meelaha iyo goobaha dacwada iyo khayrka uu mar kastaba waxaweyaan uu taagan yahay afkiisana waxaweyaan diinta ilahi subxana tacaala uu ku difaaci jiray dee adin iyo afba uu ku difaaci jiray ilahi subxana tacaala ha barakeeyo juhdigu uu bixin jiray waxyaala badan lagu xusuusan kara lama koobi karo ilahi subxana tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu qabrigiisa u waasiciyo dembigiisana uu dhaafo wixii xasanaad uu ummadda u geystayna ilahi subxana taala ka ajirsiiyo waxaa kale aan ugu tacsiyadinayaa eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka baxay ilaahi subxaana tacaala waxa weyaan samir iimaan ha ka siiyo waxaa kale ugu tacsiyeynaynaa nuqabadii uu ka tirsanaa oo iyagana sidoo kaleeto mugtahay garabkooda uu ahaa oo dadaalka uu muujin jiray marka ilaahi subxana tacaala iyagana miisaanka xasanaadka allah u saaro dembi dhaafna waxa weyan allah ugu dhigo samir iimaan allah ka siiyo si guud ummadda muslimkana waxaa leenahay ama gobolka shabeelle hoosena naqiib naga baxay uu ahaa annagoo jecel isagana ilaahi subxana tacaala waxayna u dembi dhaafo dadkaasna samir iimaan dhammaan allah ka siiyo والموت فيها هادم اللذات ما أقصى sheekh maxamed abu cabdalla oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qaybgalay aaska suldaan maxamed madow abuukar ayaa iftiimiyey qayb ka mid ah taariikhda suldaanka maadaama ay isla soo shaqeeyeen muddo dheer oo ay isla soo mareen maraaxil kala duwan suldaan maxamed madow run ahaantii in badan baan isnaqaanaa xilligii abaarta labada kun iyo kow iyo tobanka isagoo meel qoryoole iyo jannaale u dhexaysa lugeynaya ayaan halkaas ka soo qaaday halkaasaan isku barannay isagoo beer ka yimid halkii baan marka isku waraysannay kadibna xiriirkeenna halkaasu ka bilowday waxaa xusid mudan inuu kadib uu noqday nabadoon nabadoonnima haddana ku wada shaqayn jirnay isagoo kolley nabadoona beesha uu ka dhashay nabadoon u ah si guud beesha jareer ee wilaayada shabeellada hoose suldaankeeda guud inuu noqdo si fiican baan u wada shaqaynay khayr allaha siiyo haddana kadib wilaayo ahaan aan u dhibnay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellada hoose run ahaantii intaasoo shaqo ayaan isla soo marnay mar uu ahaa nabadoon iyo mar suldaan guud uu beesha jareer weyne u noqday sanooyin badanna waan isla shaqaynaynay xilligii aan kala tagnayna ilaa haddana saaxiib baan ahaynoo kolley un muddo dheer baan xiriir lahayn marka ninkaas kolley waxaan ku xasuustaa nin qalbisan oo qalbigiisu saafi uu yahay nin waxa weeye dadka soomaaliyeed oo dhan isku mid ay u yihiin aan beeshiisa keliya u shaqayn ummadda soomaaliyeed oo dhan buu u shaqayn jiray waa nin wuxuu ahaa gobonnimo leh nin wuxuu ahaa geesiya nin wuxuu ahaa deeqsiya nin ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inay sarrayso mar walbaba ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa garab taagan ayuu ahaa mujaahidiinta meel allaalay meesha ay tagaanna waa uu la joogi jiray cadowgana baraa-o ayuu ka qaatay beeshiisa kuwa cadowga raacayna baraa-o ayuu ka qaatay waxaan ku xasuustaa walaalkaas ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto ilaahay subxaana wa tacaala hijradiisii iyo sabarkiisii iyo jihaadkiisii iyo nabadoonnimadiisii islaaxiisii uu samayn jirayna ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro waxaan leeyahay kudayasho ayuu mudnaa ilaahay subxaana wa tacaalaana gadaashiisa annagana nama fitnayo qaar ka mid ah odayaasha iyo tiimkii ay iskala tirsanaayeen golaha dhaqanka ayaa si murugale uga hadlay geeridiisa iyagoo ka tacsiiyey kuna sifeeyey inuu ahaa saaxiib qaali ah oo ka baxay safkooda balse u galbaday xagga rabbigiisa isagoo ku taagan hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa kan naqiib ibraahim maxamed nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellada hoose halkan waxaan maanta u taaganahay oo sidaas isugu timid waa suldaan maxamed mayow afhayeenkeena quuda gobolka shabeellada hoose inna lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun baan leenahay ilaahay weynaa wahadka ayaan waxaan u weydiisanaynaa inuu jannada fardows siiyo walaalkaas waxaa lagu yaqiinay nin deeqsi buu ahaa nin samaan badan buu ahaa nin afkiisii xagga gaalada aad iyo aad ugu ridiyo ayuu ahaa nin islaamka aad u jecel buu ahaa nin gaalada nacab buu ahaa nin wuxuu ahaa aad iyo aad usoo halgamaya ee jihaadka ayuu ahaa nin waagii jihaadka u bilowday ilaa haddeer hogaasyadii dagaalamaya buu ku jiray wuxuu kula dagaalamayay gaalada gacan af iyo yad iyo kulliba kula dagaalamayay iyo maal nin wuxuu ahaa aad iyo aad aan lagu sabri karin adduunka ilaahay weyna waxta janna farduusa siiya nin wuxuu ahaa aad iyo aad nagu garab taagan oo hadda naga baxay weye ninkaas haddee sidaa xasuusana wuxuu ka tegey bulshada muslimka ah gaar ahaan bariga afrika waxaan rabaa halka inaan ugu tacsiiyo bulshada muslimka gaar ahaan gobolka shabelladas inta degta iyo qoomiyad uu ka dhashay qoomiyadihuu ka dhashay oo kale ahaa reer jareerweyn haddii aan lahayn iyo haddii reerka uu ka tirsan yahay oo ahaa hentire dhammaan waxaan leenahay walaalkii naga geeriyooday janna farduus allaha siiyo waadaan ku tacsiyeenaynaa awlaadiisii oo wiilal iyo gabdhaba waan u tacsiyeenaynaa xaasaskiisa waan u tacsiyeenaynaa walaayadeena gobolka shabeellada hoosena waan ugu tacsiyeenayaa kabixidda oo ka baxay afaheenkeeni waxaan kale u tacsiyeenayaa ugaasyada bariga afrika si guud si gaar ugaasyada gobolka shabeellada hoose ayagana waan ugu tacsiyeenayaa waxaan leenahay walaalkeeni jannadii farduus allah allah ka thoobeela aaska allaha u naxariistee suldaan maxamed madow xubnihii u safray ee ka qayb galay waxaa ka mid ah hogaanka dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe suldaan suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada dhexe iyo suldaan shuceeb ayaa dhankooda ka tacsiideeyey geerida suldaanka walaalkeena suldaan maxamed mayow abuukar geerida ku timid ayaan ka tacsiyeynaynaa dhammaan dadka muslimiinta oo meel welba ay naga maqlaan ilaahay subxaanahu wa tacaala samir allahna siiyo ilaahay ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna ilaahay macnaa samir iimaan allah ka siiyo dhammaantaa inuu nagu baxay nin macnaa wuxuu ahaa saraaxad leh qalbi xaaran firfircoon markuu macnaa kor ka arkaba dhool caddaynaayo ayuu ahaa run ahaantii ilaahay macnaha jannatulfirdows lacallaa ilaahay ha ka waraabiyo waxaan kaloon tacsiyeynayaa walaayada shabeellada hoose reer gobol iyo reer degmoba dhammaan iyo makaatiibta iyo dhammaan ehlada micnaa iyo qaraabada ku noolba dhammaan waan aragnaa aasitaankiisa micnaa qaabka looga soo qaybgalay iyo janaasadiisa janaase intaan la eg mar dhow ma arkin qabrigiisa ilaahay ha u waasiciyo nin wuxuu ahaa dhigeenna ah odayaasha dhexdooda ka muuqda shabeellada hoose maasha allah ilaahay baa ku mahadsan waxaan leeyahay dhammaan salaadiinta soomaaliyeed ee muslimiinta ah samiri iiman allahna siiyo si gaar ahaan annaga waxaan ka soconaa haddaan ahay odayaasha jubbada dhexe anagoo afkooda ku hadlaayo samir iimaan allahna siiyo safaraan u soo galnay annaga waxaan ka soconaa walaayada jubbada dhexe odayaashii dhaqankii aan matalaynay iyo oday walbo ahlu tawxiidda ayaan ka soconnaa waxaan leenahay ehelkii uu ka baxay walaalka samir iimaan allaha siiyo ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ahlu tawxiidkan waa ka soconnaa waxaan leenahay tacsiyada si guudaan u wada gudanaynaa insha allahu tacaala waa naftaada ka tacsiyo naftaada u tacsiyey waxaan leenahay walaalkeen ilaahay subxaana wa tacala fasiixu jannaadkii allaha siiyo ilahay hau naxariiso qabrigiisa allah u waasico insha allahu tacaala wuxuu ka tagay daartii shaqada wuxuu aaday daartii abaalmarinta ilahay waxaan oga rajaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaalmariyo wanaagii iyo khayrka uu shaqaystay wuxuu ka shaqayn jiray maartay musaalaxada wuxuu ka shaqayn jiray in ummaddaas muslimiinta ah waxyaabaha shaqaaqada oo dhex mara in khayr wanaag uu ku soo dabaalo wanaaggaas ayaan ku ogeen insha allahu tacaala waxaan leenahay si guudna dadka walaalaha muslimiinta ee degan walaayada islaamiga ee shabeellada hoose waan u tacsiyeynaynaa rijaalan wa nisaa'an insha allahu tacaala si gaar ahaaneed markaan dib ugu noqdo ehelkii iyo qaraabadii hoose uu ka baxay iyo ciyaalkiisa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala abraar allah ka dhigo bedel khayr qabanna ilaahay subxaanahu watacaala ha siiyo allah u naxariistay waxa uu ahaa maxamed madow dadaalaha karti badan xambaarsan hamiga ummaddiisa ka shaqeeya sidii ay u hagaagi lahayd waxaana arrintaasi ka markhaati kacaya kelimaadkiisii iyo fagaara ka hadalkiisii mid ka mid a kelimaadkii ugu dambeeyey ee uu jeediyey ayaa ahayd dardaaran ku socday ciidanka xisbada ee qaabilsan farista wanaagga iyo reebista munkarka wuxuuna si gaara ula dardaarmay saraakiisha ciidanka xisbada oo dowlo loo soo xiraya dhowaan awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa allah jalsada mubaarakada allah isugu kaaya keenay maanta waxaana hor fadhido umaradii muxaafadaadka ee gobolkeenan shabeellada hoose marka waxaan leenahay dowro badan ayaa soo gasheen haddana ikhtitaam dowro gaaban ayaad ka baxaysaan marka maadaama ilaahay subxaanahu watacaala intaas acmaasha saalixaadka aada soo wadeen marka waxa waaye acmaashii inaad horey u sii wadaan oo maxaayd meeshii shalay lasii joogay faraska isagoo dadaalayo sii ordaayo waxaa jeedalka loogu dhufto waa inuu horey usii ordaa marka insha allahu maanta camalka meeshii laga ilaalinayey laga fiirinayey muraayaddii camalka hadduu oday yahay haddii xisbo tahay mna hadduu waali yahay hadday maxkamad tahay hadday dacwo tahay camalka muraayadda laga arkaya adinka ah marka ilaahay khayr badan ha idin siiyo wuxuu ahaa suldaan ku suntanaa dulqaad deganaasho iyo hoggaan dhab ah inkastoo geeridu naxdin tahay haddana waa xaq dhaxalkii wanaagga iyo abaalkii uu u galay muslimiintu wuxuu noqon doonaa mid sii jiri doona ilaa jiirasha dambe kadib masiiro qaadatay muddo dheer oo uu suldaan maxamed madow uu u adeegayay diinkiisa iyo dadkiisa waxaa la gaaray wakhtigii uu faaruqi lahaa adduunyada iyo humuumtooda wuxuuna aaday nolosha dambe alloo u naxariiso addoonkaada ka waraabi jannadaada dhaaf dunuubtiisa badi xasanaadkiisa dadkiisana sii badil wanaagsan oo xambaara risaalada siina ambaqaada waddadii uu ku taagnaa
اجعل لمن رحلوا إليك مفازة ومآلهم ربي إلى الجنات
فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirna halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad warbixinnadii taxaanaha ahaa ee aannu kaga hadlaynay tacliinta wilaayada jubbada hoose وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقتا
degmada jamaameh waxay maanta u muuqataa meel ku tallaabsatay horumar weyn oo dhanka tacliinta ah kadib markii dhowr xarumood oo tacliimeed oo muhiim ah ay halkaasi ka hirgaleen waxaa ka mid a macadka qurduba mu'asasada alxikma iyo sidoo kale iskuulka hoose dhexe ee imaam bukhaari kuwaas oo iskudarkooda ay ka faa'iidaystaan ku dhowaad lix boqol oo arday ardaydaasi waxay helaan waxbarasho isku dhafan oo ka kooban labada dhinac ee muhiimka ah iyadoo xoogga la saaro culumta shareecada islaamka dhanka kalena aan laga tegin tan maadiyada casriga ah sida xisaabaadka sayniska iyo maadooyinka kale ee waxtarka leh sidoo kale mu'asasada alxikma waxay ku soo kordhisay degmadaasi fursado xirfadeed oo kala duwan sida barashada harqaanka caafimaadka cillaansaarka iyo barashada luuqadaha ingiriisiga iyo carabiga taasi waxay ardada ka dhigaysaa kuwa isku diyaarinaya nolol wax ku ool ah xarumahan waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxay maalmo kala duwan goobo fagaaraha ku soo bandhigayeen bandhig cilmiyeedyo ay ku soo koobayaan kuna tilmaamayaan heerkooda aqooneed waxayna la wadaageen fariimo ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan xaaladda walaalahooda reer khaza ereyadoodu waxay ahaayeen kuwo xambaarsan murugo dhiiranaan iyo geesinimo oo u kululaa sida dhimbilo dab ah oo kale
وانتذري يا أمة الغدر والمك وانتذري يا أمة الحيل وانتذري يا أمة البهتان فلسوف يأتي يوم تحصدون فيه حصاد الهشيم وتستأصل شأفتكم وتقتلع جذوركم والنصر لاح والفجر أوشك وإن غدا لناظره قريب نسأل الله دينه ويعلي كلمته وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان أما أنتم يا حكام العرب الذين تفضلتم دنيا غيركم بدينكم وتبعتم مع عدو الله وعدوكم وركبتم قلف سراب السلام مع صفاحي الأطفال ومغتصبي الأرض يا حكام العرب ألا ترون أن غزة تعاني 22 دولة عربية ليس باستطاعتها أن ترسل شربة ماء إلى غزة اثنان وعشرين دولة عربية ليس باستطاعتها أن ترسل كسوة خبز إلى غزة ألا قبح الله وجوهكم ألا قبح الله وجوهكم ألا قبح الله تلك الكراس التي تجلسون عليها شربة ماء كسوة قبس لا تستطيعون أن ترسلوا إلى غزة يا رب إن حكام العرب قد تركوا غزة وحدها فيا جبار ويا قاهر السماوات والأرض اللهم لا تترك غزة وحدها اللهم لا تترك غزة وحدها اللهم انصر أهل غزة وثبت أقدامهم واربب على قلوبهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل يا قوي يا متين sidoo kale waxaan la kulannay qaar ka mid a ardayda kuwaasoo inoo dareen waramay waxay ku taamayaan mustaqbalka dhow inay noqdaan barayaal wax ka dhiga madaariista iyo iskuullada degmadaasi ku yaalla si tacliinta ay xambaareen ugu gudbiyaan bulshada inteeda kale waxbarashadeeda maasha allah wax badan ayaan ka faa'iiday Ma- madrasada imaamulbukhaari mugdiyay naga saartay nuurka ee noo saartay maasha allah hadsaan waxaanu maraynaa dugso hoose dhexe waxaanu rajaynaynaa dugso sare inaanu dhiganno
والله مرك هور وحمان أقول حدنا وح الله سبحانه وتعالى وحده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قف وحبرت قف كان وحبرنا اسكو مد مهن مرك هور وحنا هاجايل حدنا وحبدن أي أي فرمة أو أن أقول حقية باطل أي كل عضاضي ما شاء الله fasalka sagaalaad ayaan dhigtaa maasha allah walaa markii iskuulka imaanaya hadda isku halmi ii wax badan ayaa ii zaa'iday maasha allah waxaan jeclaa inaan noqdo maclimad caqdar inaan dadka muslimiinta wax u taro gabdhahaas waxaan ugu baaqayaa inay waxbarashada soo haleelaan waxbarashada waa iftiin mugdi aa ku jirta ayay kaa saaraysaa wax walba aa baranaysaa wixii xun iyo wixii fiican waad kala ogaanaysaa gabdhaha walaalahay ah waxaan ugu baaqayaa waxbarashada inay soo haleelaan intaasi kadib sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa kelimad kooban ka jeediyey mid ka mid a bandhigyadii ka dhacay degmada jamaame wuxuu si weyn u bogaadiyey heerka aqooneed ee ardayda iyo dadaalka ka muuqanayey waxaan leenahay si fiican oo qurux badan baad waxu soo bandhigteen risaalada u dambaysay ee walaaluhu diray waxay ahayd daajirtu ay diraysay haddaba annagu haddaanu soomaalinahay war carab baanu habi ka dhiganta asalkeenu carab buu ka soo jeeda carabiga nala barataa si aad noo fahamtaan waxaanu ka dareensannahay iyo waxaanu xambaarsannahay daayarta maanta halkan oo dhan fadhida dhammaantood carabi bay ku hadlayeen welibana afkooda waxaa ka soo baxaya kelimaad ay fahamsan yihiin oy macnaheeda garanayaan oo shucuurkeeda wadata oo dareenkeeda wata oo lidadeeda wato oo macaankeeda wato oo xalaawadeeda wato iyo carruurta soo bandhigaysa haddaynan inteenna kaleetee ka hadhay aynan inaguna kor u soo kicin oo inaan lugal carabiya waa luqadii qur-aanka aynaan baranin berrinta inagii carruurta isma afkaran doonaan waxaan ku soo laaban lahaa maktabu tarbiya wa tacliim hanii'an lakum hanii'an lakum baan leenahay jazaakum allahu khayr salka ayaad ka soo bilowdeen wakhti koobanna waad soo bilowdeen juhdigan kadeeto geed hoostii walaaluhu ka soo bilaabeen geed hoostii juhdii laga soo bilaabay maanta wuxuu marayaa in iska dhaaf wilaayaadkii xataa ay ka gilgishaan hay-adihii caalamiga ahaa sida yunuska iyo kuwan kada mudul muxtalla joogaan inay wadcabaadaan oo yidhaahdaan da'yartii baa nagala hoos baxayaa dadkii baa la tawjiihinayaa dadkii baa la tawqiifinayaa intay muqarar diyaariyeen intay kawaadir diyaariyeen intay mucallimiin diyaariyeen intay madaaris diyaariyeen intay kormeer sameeyeen wax maanta meeshay marayaan maasha allah allah u siyaadiyaan leenahay maaha wax islablakac lagu keenay ma aha muxaasabaa daba socota duruusta meeshan ka baxaysa macallinkaa lagula xisaabtamaa maamulaha lagula xisaabtamaa mudiirkaa lagula xisaabtamaa mushriful caamka ayaa lagula xisaabtamaa taasina waxay ku tusinaysaa shay laga warqabo oo la wada leeyaho la isla haysto oo ilmahan kadeeta inta aan darsigan iyo muqararka iyo mucallinka iyo manhajka aan loo keenin ayaa waxaa la isweydiiyey war ilmahan soo saari doonaa noocuu ekaan doonaa ilmuhu noocuu eg yahay gabadhaan soo saaraynaa noocee ekaan doonta ardaygaan soo saaraynaa noocuu eg yahay taasaa waxay keentay juhuuddan aad maanta arkaysaan mas-uuliyiintii ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbada hoose iyo midka degmada oo goobta joogay waxay ka markhaati kacayeen in ardaydaas lagu bixiyey juhdi aan yaraysi lahayn wejiyada ardayduna waxay ahaayeen kuwa ifaya oo ka tarjumayey hal adeeg iyo rajo qaar ka mid ah waalidiinta oo ka qayb galay iyaguna dhankooda bandhigyadu waxay muujinayeen farxad aan la qiyaasi karin iyagoo u mahadceliyey allah tuma macallimiinta iyo maamulada xarumahaasi kuwaasoo ku guulaystay inay ubadkooda ku barbaariyaan cilmiga nadiifta ah iyo akhlaaqda islaamiga farxad weyn ayay noo tahay maadaama aan nahay ardaydaanna hor fadhido odayaal diinteeda aan nahay aad baan u faraxsannahay bandhigga maanta ay soo bandhigeen waa mid muddooyinkanbo aad u sugaynaya heeday ilaahayna waa suurtageliyey waxaan leenahay allah noo siyaadeeyo ee maanta farxad aynoo tahay ee maktab tarbiya tacliim ayaan u mahad celinaa ilaahay subxaana watacaala awala u mahad celinay maktabkaasaa u mahad celinaa heer xarako iyo heer gobol iyo heer degmabo waxaa leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo nuurkan ka muuqdo gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame aad baan uu faraxsannahay waa taariikh hore aan noo soo maran xafladan maanta ka jirta meeshaan ama bandhigan ka jiro bandhigihii hore wuu ka duwan wuu ka duwan yahay xaqiiqiyan wuu ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay waxaan dhihi karaa waa farxad weyn iyo murug weyn oo isdhexgalay weye markii laga fiiriya dhanka walaalahaana reer falastiin muslimiintaa oo reer khaza laga fiiriya qaabka loo gumaadahayo markii xabad lagu kari waayey in gaajo lagu laayo markii laga fiiriya dhankaas waa murug weyn oo qof kastoo muslin ah uu dareemi karo jirkiisa uu ka dareemi karo noloshiisa uu ka dareemi karo nafsadiisa uu ka dareemi karo markii laga fiiriya dhanka waxbarashada iyo ardada maanta waxay soo bandhigeenna waa farxad aad u weyn iyo horumar lagu tillaabsaday maxaafadada iyo gobolka ay ku tillaabsadeen weeye marka waa farxad weyn oo qof kastoo muslina maanta ardadaas wixii ay soo bandhigeen iyo waxbarashadooda diirinaysa wey marka waxaan leeyahay ardaydii waxbaratay iyo khudbadii noo akhrisay iyo axaadiista iyo gabayga insha allah ardaydaas ilaahay ha xafidiyo waxaan leeyahay macalimiintii juhdiga iyo waalidiintii kusoo bixiyey juhdi ayagan insha allah jazaakum allahu khayran leenahay farqi ballaaran oo dhinac kasta ah ayaa u dhexeeya ardayda wax ku barata wilaayaadka islaamiga ah iyo kuwa wax ka dhigta goobaha cadowgu haysto waxaa kala duwan manaahijtooda iyo waxtarkooda farqigaasi wuxuu tusaale u yahay sida waxbarashada islaamiga u leedahay awood ay ku dhisto jiil aqoon iyo akhlaaq leh islamarkaana u diyaar ah mustaqbalka dalka iyo diinta waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada galgaduud xaflad heer sare ah ayaa loo sameeyey lix iyo toban arday oo xifdiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah taas oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud xafladdan waxaa loo qabtay dufcadii toddobaad ee ka qalinjebisay madarasada ubay ibnu kacab oo ka mid ah madaariista ku yaala magaalada ceelbuur munaasabadii ardayda lagu maamuusayena waxaa lagu qabtay howlka arqam ibnu arqam ee magaalada ceelbuur haddaba waxaa tabintan nooga soo diyaariyey marwaan maxamed bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal waxaan joognaa munaasabad loo qabtay arday dhammaystay xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda xafladan waxaa isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo hormud u yihiin culimaauddiin nabadoonno ogaasyada waalidiinta ardayda mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud uu hogaaminayo waaliga wilaayada sheekh cabdulaahi abuukhaalid iyo marti sharaf kale waxaa xafladda loo qabtay arday gaaraysa ilaa lix iyo toban arday oo xifdisay qur-aanka kuwaas oo wax ka barta madrasada ubay ibnu kacab oo ka mid ah madaarista ka furan magaalada ceelbuura waxaa hadda si toos ah u bilaabanaya kelimaadka laga jeedinayo munaasabadda waxaana ugu horeyn lagu daafurayaa aayaad qur-aan ah oo uu akhrinayo mid ka mid ah ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس waayahay dhegaystayaal waxaa markan mikrofoonka qabsaday maamulaha madrasada ahna macalinka ardayda macalin cabdirasaaq oo ka mid ah macalimiinta madaarista qur-aanka ee wilaayada galgaduuda kaasoo ka warbixin doona ardayda qalin jabinaysa iyo madrasada ubay ibnu kacab allah tabaaraka watacaala ayaa mahadsan awalan waakhira bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala waxaan u mahadnaqaynaa wilaayada islaamiga ee galgaduud ugu horey waaligeyna sheekh cabdulaahi abu khaalid iyo martida kale oo nolosha xadar ku ah iyo ugaasiyada nuqabada mucalimiinta ganacsatada iyo ardada qalin jibinaysa dhammaan hooyooyinka aabbayaasha akhyaarta meesha isugu timid dhammaantood way maasiyiin bacda alxamdulilaahi subxaana wa tacaala intaas ka gadaal haddii aan u dhaadhaco xafladan iyo ujeedka laga lahaa xafladan waxaa loogu talagalay ardayga qalin jebisay madarasada ubay ibnu kacab ayaa loogu talagalay ardadaasu waxay isugu jirtaa wiilal iyo gabdho ay isugu jiraan waxayna gaarayaan ilaa lix iyo toban arday ay gaarayaan ardadu markaa qur-aanka kariimka ayay khatimeen sidaas darteed ayaa xafladan loogu soo markaas loogu diyaariyey annagoo markaas rabno inaan markaas ku weyneyno qur-aan kariimka iyo ardada mukharijiinta oo markaas kalaamu rabbilcaalamiin ku qalinjinisay haddii markaa aan madarasada ubay ibnu kacab aan ka warramo howlaha ay qabato madarasada waa madaraso qur'aaniya qur-aan kariimka ayaa lagu bartaa waxaa kaa lagu bartaa asaasiyaadka diiniga ah ayaa lagu bartaa iyo adkaaraadka nabiga iyo waxaaba kaloo markaas ku tacalluqo ayaa lagu bartaa madarasada ubay ibnu kacab marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan dardaaran aan siiyo ardada qalin jebinayso ardada qalin jebinayso ugu horreyn waxaan u dardaarmayaa allah tabaaraka wa tacaala cabsidiisa maxaa yeelay taqwada allah ayaa wax kasta oo wanaaga lagu gaari karaa waxaa kaloo laga rabaa inay ikhlaaska ay ku dadaalaan oo waxa ay baranayaan ay markaas ay ikhlaas ay ka noqoto ayaa laga rabaa waxaa kaloo laga rabaa ardada inay qur-aanka ay markaas ku camal falaan qur-aanka haddii aad barato ama markaasna aadan ku camal falin qur-aanka waxba ku tiri maa weeyaan marka waxaa laga rabaa inaad qur-aanka aad ku camal fasho qur-aanka wuxuu ku farana la imow wuxuu kaa reebana isaga har intaas ayaa lagaa doonaya waxaan kaloo rabaa insha allahu tacaala waalidiinta inaan dardaaran siiyo waalidiinta waxaan kula talinayaa wakhtigaas ka gaabane inay ubadkooda iyo caruurtooda ay kula dadaalaan barashada qur-aanka kariimka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo dardaarmay alcahdu bilqur'aan in qur-aanka lagu dadaalo oo waqti lagu bixiyo ayuu nabigu noo dardaarmo calayhi salaatu wasalaam marka intaas ayaan kusoo khatamayaa hada wabilah towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هنا مدرسة أبي بن كعب مدرسة تسمت باسم كاتب وحي السماء وسيد القراء أيها الضيوف الكرام نحن أمة القرآن وكفانا فخرا أننا أمة القرآن لأن أمتنا صنعها القرآن صنعا لا يصنعه غير القرآن ما أبين عجز الإنسان أمام القرآن المعجز قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يا أمة القرآن حسبك أننا ندعى بحق أمة القرآن فعليك بالقرآن فالتزمي به أو لا فإنك بوت بالخسران والله أكرمنا بحفظ كتابه والله ذو كرم وذو إحسان وإذا حفظناه ولم نحفظ به أحكامه فالحفظ كالنسيان ونحن هنا اليوم أيها الحاضرون نجتمع لتوديع كغبة من أبنائنا وبناتنا قد حفظوا كتاب ربنا جل وعلا وهؤلاء الأولاد هم قرة أعين أهليهم وذويهم ومستقبل منير لأمتهم فبعد اجتهاد استفرغ وسعهم واستوروا معظم وقتهم نجحوا بختم القرآن
mid ka mid ah waalidiinta oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa markan loo yeeray oo xafladda kelimad ka soo jeedinaya بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم أجمعين إلى أيام هذا إسكاله سبحانه وتعالى ما هذا مال كل مال أي كل ما تأي مال أي كوكتان لاي بعد الله وحام حسن أخيارت ماشي سوت من نوع والبلع anigu markaan iska hadlo waxaan kamid ahaa waalideynta ilmaha meesha ku qalin jebisay oo laga hadlayaan kamid ahay in badan iyo in badan iyo in badan waxaan soo dhaweyneynaa sida qur-aanka iyo axaadiidta iyo carabiga iyo wax walba macalinka ugu dadaalay ilaahi subxaana watacaala miisaankiisa xasanaadka u saaro anagu waalideyntu waxaa laga yaabaa inay in badan in badan xoogaa laaleeyan laakiin isugu dadaalay in badanaan soo dhaweyhaynaa macalinka iyo akhyaarta iyo wax walba iyo walaayada iyo wax walba ilaahi subxaana watacaala miisaankooda xasanaadka u saaro macalinkana waxaan ugu duceeyeynaa khayr iyo wanaag iyo macalinkii macalimaan dhalan ugu duceeyeynaa annaguna waxaa waaye duurkan xoogaa dadka isaga jirjiri jira wax badan wax badan wax badan oo galabta waxaa waaye indhihiisu arkeen ilaahi subxaana watacaala khayrka ha noosii badiya ayaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha murursade oo ka mid ah martisharafkii ka soo qaybgalay xafladdan ayaa markan lagu soo dhoweeyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaan xafladdan qaaliga ah madarasada ubay ibn alkacab runtii waxay ka mid tahay madarasooyinkii markii ay ka baxeen cadowgii ilaahay etoobiyaanki markay kaga baxeen magaaladan madarasooyinkii ugu horreeyey oo laga aasaasay ceelbuur sida aad ka fahamteen waxaa weeye madarasadii waa ta- takharujkii toddobaad oo arday ay ka qalin jebinayso marka waxaan leenahay madarasada ilaahay maaragtay qur'aan kuwii laga qaadan lahaa ka dhigo waxaan waalidka een, iyo kasoo qaybgalayaasha iyo dhammaantoodna waa u mahad celinayaa waxaan idiin sheegayaa oo kula dardaarmayaa ilmaha qur'aanka la baray oo qur'aanka dhameeyey in loo xilqan loo xereeyo ay ku bartaan qur'aanka macnihiisa qur'aanku iska aqri ma ahane wuxuu leeyahay aduu kula hadlaa ummaddii loo soo dejiyey inay af taqaanaa la rabaa haddaba waxaa waaye dadka qaari'iinta oo qur'aanka akhriyow qur'aanka ma af taqaaniin kalaamullaahi waa yahay laakiin ilaahay cidda ou la hadlaa iyo waxa uu sheegaa ilaa aayad kasta qur'aanku wuxuu la hadlaa ummaddii loo soo dejiyey ayuu waxna faraa waxna ka reebaa waxna waa ku ammaanaa waxna waa ku qolo waa maaragtay wadigaa wacdi iyo waciid iyo wax badan uu leeyahay marka waxaa la rabaa macnihiisa qur'aanka barta intaasaan kula dardaarmaa waalidiinta waxaan kula dardaarmaa inay qur'aanka lafdigiisa ay baraan markay bartaan kabacdina macnihiisa ay baraan oo ay ogaadaan qur'aankan wixii loo soo dejiyey sababtiisa iyo wax- nidaamkiisa iyo wixii ilaahay uu talagalay inay marsiiyaan ha la baro ardada macnaha qur'aanka aniga dardaarankaygu waa intaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal waxaa munaasabadda soo xiraya oo kelimadii ugu dambeysay goobta ka jeedinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa awalan wa aakhiran Eh, uma dhammaan xuduurka iyo kasoo qaybgalayaasha munaasabadan khitaamiga ah oo qur-aanka kariimka arda dhammaysay ilaahay loogu shukrinayo loogu mahad celinayo dhammaantood waa mahadsan yihiin Eh, si gaar ah madrasada ubay ibnu kacab mudariskeeda iyo mucalimkeeda iyo waalidiinta iyo ardadii oo runtii saddexdaas qeybood ayaa waxbarashada jazaahum allahu khayran ayaan leenahay Eh, odayaashii akhyaartiiyo eh, maaragtay gaar ahaan ragga iclaamka dhallinyarada jazaahum allahu khayran intaas kadib runtii eh, lix iyo toban arday oo muddo soo dadaalaysay Eh, ka wilaayo ahaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in runtii maanta anagoo aaminiin ah oo axraar ah ilaahay ma ay cid kale aan ka baqaynin in maaragtay ay socdaan mashaariicda kheyrka dhammaantood ay socdaan ilaahay baa ugu mahadcelinaynaa waxaana soo dhoweynaynaa juhdiga iyo dadaalka socda oo goobaha waxbarasho maalinba xaflad ay socoto ee, maalinba runtii ee, goob joogaan u nahay ee, juhdi soo baxay dadaal soo baxay ilaahay loogu shukrinayo intaas kadib runtii ee, muhiimadda ugu weyn dardaartay koowaad waxay waxay tahay qur-aanka wax kastaan u baahannahay adduun iyo aakhiro wax kasta wanaag ah oo islaaxa ah waxaan ku helaynaa qur-aanka kariimka ah warkan wuxuu ka soo uruuray walaalaha odayaasha iyo culimmada si ay sheegeen qur-aanka xifdigiisii waa lagu dadaali jiray soomaali barashadiis waa jiri jirtay xifdigiis waa jiri jiray akhrintiis waa jiri jirtay hadda ixtiraamkiis waa jiri jiray qur-aanka mucalimiinta waxaa la dhihi jiray macalinka ducadiis iyo diintiisii markii laisbarbardhigo u ahaa fiican baa la dhihi jiray maaragtay ducadiis macalinka in lagu ducaysto waalidkii dadaalo oo macalinkaasi oo ixtiraamkiisii taqdiirkiis ku dadaalo cunugiis waa soo bixi jiray waa arrin maaragtay loogyahay soomaali laakiin waxyaalaha hadda maanta maqnaa oo maanta aan helnay oo maaragtay noo yaal waxaa ka mid a camalfalkii gaar ahaan dhammaantiis qur-aanka in lagu dhaqmo ee maaragtay qeybihiisa kala duwan in lagu camalfalo qur-aankii boqol toban iyo afarta alxamdulilah jihaad waa la jihaadayaa salaadii waa la oogayaa soonkii waa la soomayaa ee tarbiyadii waa jirtaa xifdigii waa jiraa tajwiidkiisa marka insha allahu tacaala inaan xoojino oo nidaamka islaamiga iyo maamul maaragtay mujaahidiinta maanta ay hogaamiyaan wilaayaadka islaamiga dhammaantooda shaqadan waa ay socotaa waxaa la rabaa markan qof walba doorkiisi kaalintiisa inuu qaato walidaalika tacaahud bilqur'aan aad ba u adkaynayaa qur-aanka ardadan yaa ilaalin karaa waa yaryariin ayaga waalidkooda mucalinku naftiisii in maaragtay ku warhaayo ardaygii asaga maaragtay madrasihiisa dugsihiisa ka soo baxay in maaragtay xaaladiis la socdo waa loo baahan yahay insha allahu tacaala eh, ka wilaayatin eh, waa garab taagannahay madaarisa qur-aanka insha allahu in la badiyo in la tayeeyo xoog in la saaro macallim cabdirasaaqna runtii wuxuu ku mid yahay ragga dhallinyarada runtii aad iyo aad ugu dadaalay inay maaragtay eh, ay u jirbixirnaadaan barista qur-aanka wuxuu ku mid ahaa raggii ku soo aflaxay eh, maaragtay dowra oo muhiim ah muddo lix bilood aan u malaynayo ku socotay wilaayada raggii maaragtay kasi- kasoo faa'iideystay waa ku mid yahay insha allahu tacaala laga faa'iideysto jazaakum allahu khayran asagna dadaalkiisa inuu labalaabo u dardaarmaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu شباب